horta golaha dhexe waa salaamhaya cadaado Aha.
salaan kadib eh, si wararku lagu soo gaarhayaan odayaal ka soo baxay magaalada gura-eel oo nabadoonla iyo caaqiliin ahaa una socday meelo hawdada oo balanballe galbeedka ka xigta deegaanka hoos tagana ah oo dhibo badan oo reemiyi ka dhaceen siyaasado qalqaldan laga yaabhaya inay ku jiraan Mhm.
oo arrimahaas ka dambeeyaan oo dhibkaas ka dambeeyaan oo yaalkaas sidaa wararka ku helayno markay maga- tuulada odaana kusoo dhowihiin aaggeeda yaa gaari iyo watiin iyo gaari ka hor yimid baa isku dhacay ma garata waan garta afar oday oo nabadoonna ah oo dadkii maaragtay aada looga baahnaa halkan inay hawsheeda ka qayb galaan ah baa garaafa ku gaadhay qaarna jajabay qaarna dhaway oo soo gaareen aha
ayakiina waa la qaaday waxaa loo qaaday isbitaalka gurcaal baa loo qaada ma garata waan garta marka waxaan kaa rabaa een, waa meelma halka ay uu ka dhacayo shilkan waxay ka soo baxeen guraceel wadada oodaale ay soo hayeen waa agaga oodaale xisaabsan weeye magarata oodaale waa maga- tuulo u jirta balanballe sideed iyo toban kilomitir oo ka mid a tuulooyinka balanballe dhinacay ka xigtaa balanballe waxay ka xigtaa balanballe markaad taagan tahay galbeedka koonfureed waan gartay marka waxaan kaa rabaa een, gawaari gaariga ku dhacay gaariga nabadoonada ay saarnaayeen nuuciisu muxuu ahaa halkuu asiga gudhiisu ka yimid wali anu meeshaa maana tegin laakiin marku u gaarayaan gaari homeyon buu ahaa waan gartay waa kaa marka laga yimaado marka afartaa nabadoon oo waxyeelada soo gaartay khasaare kale miyaa jira oo dadkii kale oo la socda gaariga le khasaare kale waa jiraan laakiinse hadda wixii culus baa lasoo tuginayaa dadka culus waa odayaalka labadoonada midda kale labada gaari way kala weynaayeen gaariga odayaalku wateen oo dhanka go-aal ka yimid baa hooseeyey sidaasaa garaafadu ugu badnay sida xogtu ugu soo gaarayso marka gaariga ma nabadoonada oo keliya baa saarnaa mise dad kale oo shacaba ayaa la saarnaa oo rakaab ah- ahaa raalli olaasin odayaalku waxay ahaayeen waftigii usoo socday meeshii dhibku ka socday bay ahaayeen kolley wixii un baabuurkaas ahaa waxay ahaayeen laqaybgalayaalkii waftigii ahaayeen sida odayaalka sida darawaliinta sida dad kale soo hadda macquul oo dhallinyarada laga yaabo shirka inay u socdaan intuba waa soo raaci karaan laakiin shirku way ku socdeen gaariga odayaalku ku waxyeeloobeen shirku u socdeen waxay la socdaana waxay ahaayeen wafuudii shirka u socotay unbay noqon karaan waan gartay marka xiriir haddaad la samayseen dadkii ka agdhawaa nabadoonadaasi magacyada nabadoonada wax soo gaareen maxaa ka xusi kartaa aniga sida wararku ugu soo gaarayo nabadoon cali guud nabadoon ca- cumar sheekh cabdiwaaxid Mhm.
nabadoon nabadoon maxamed xooble xoog Aha.
adigu waa afar nabadoon ahaasay ahaayeen ka kale magaciisa hadday tahay uu ii gooyeyba ma garata waan gartay marka ugu dambayntii ma waxaa jira wax gurmad ah oo ka baxay dhinaca degmada balanballe maalin wasado tayba dee dadku waa waa beeraha shacabka waa diyaar lakuusi noqon yahay waa xirifyaad ka jirjira laakiin anaku anu si toos unbaa xariro u samaynhayay warkuna shirkuna markuu dhacay oo odayaalkii la qaaday unbaa anakana soo gaaro warkuna soo gaara ma garata